غطت عيناي شوقا ولطيبة ذاكت عشقا فلقيت إلى حبيبي أنت يا قلب رفقا صلي على
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين باب الشفعة هذا متكن باب أحكام الشفعة شفعة أحكام تيدي أحكام تاس أي أباب يهي هل كان شيخ وحوقه للدونة shufcada iyo axkaamta ay iska leedahay shufcada xagga sharciga waxaa loo yaqaanaa waa xaqu tamallukin qahriyun yahbutu lishariiki اlqadiim cala alxaadisi fii maa malaka biciwadin kaasa waxaa la yidhaahaa shufco shufcadu xaqu tamallukin waa xaq milkin ah xaqaasoo qahriyun ee qasab loo nisbeeyey waa xaq sharcigu uu kuu siiyey adigoon qofna ka idan qaadan inaad si khasaba ula wareegi kartid oo si khasaba aada u milkin kartid yahbutu xaqaasi wuxuu u sugnaadaa lishariiki اlqadiim kii qofkan shirkada la ahaa oo horeeyey ayuu xaqaasi u sugnaadaa calى alxaadisi calى ashariiki alxaadis kii shirkada la noqday oo hadda cusbaa ayaa dushiisa xaqaa lagu yeelan fii maa malaka biciwadin wixii uu ku milkiyey ciwad iyo bedel qaadasho ayaa lagala sii wareegi iyadoo rilihiisa iyo fasaxiisa aan midna la sugaynin maxaa loola jeedaa marka shufcadan ulajeeddada laga leeyahay waxaa wey tusaale adiga iyo qof kale ayaad waxaad shirko ku ahaydeen boos booskaas waad isla iibsateen shirkaad ku lahayd nis iyo nis ayaad u kala lahaydeene ninkii saaxiibka ahaa ayaa niskiisii iibsaday niskiisii ayuu iibsaday oo nin kaleoo cusub ayaa meeshii soo degay adiga marka maadaama aad tahay shariik qadiim ninkii hore aad tahay shariigan hadda cusub adigoon idan iyo fasax iyo midna ka qaadan war lacagtii aad ka bixisay hoo igana guur meesha waa qasab idan laga qaadan maayo la baryi maayo ridihiisa iyo ikhtiyaarkiisa midna la fiirin maayo waa xaqu tamallukin qahriyun waa milki qasab oo sharcigu uu xaq kuu siiyey boosaad isla iibsateen qof shirkaad ku ahaydeen booska qofkan niskiisii nin kaluu ka iibsaday niskiisii qof kaluu ka iibsaday lacagtii aad u celin waxaad leedahay lacagtaa qaado meeshana iga gur iga tag meesha ma diidi karo sharcigaa wuxuu u siiyey majaal iyo fasax ayaa sharcigu uu siiyey shufcadaas waa xaqu tamallukin qahriyo marka sharcigu yacni shufcada waxa uu u jideeyey asbaabu tashriic waxaa ka mid a dafcu darar yacni dhibka oo qofkan shariigii qadiimka ahaa waxaa laga yaabaa qofkan cusub oo meeshii ku soo biiray dabeecadihiisa inaysan iskeenaynin kii hore oo ay isbarteenna niskiisii waa iibsaday kan hadda meesha yimid oo cusubna waxaa dhici karta inay isku dhibtoodaan oo aysan isdabeecad keenaynin sharcigu marka wuxuu majaal iyo fasax u siiyey inuu yidhaaho lacagtii aad ka bixisay qaado meeshana iga tagan marka shufca la yidhaha waa xukun ka mid ah axkaamta sharcigu uu jideeyey marka shufcadan waxay ku sugnaan kartaa yacni xaqu hadduu yahay xaquljiwaar hadduusan ahayn wax laysla leeyaho mushtarag lagu yahay uun bay shufcadu gashaa waa boosaskii shirkada lagu ahaa ama haddii booskan adiga aada degan tahay booskii ku dheganaa oo deriskaaga ahaa laakiin adnan boosaska isla lahayn kana booskiisu waa u gooni adigana booskaagu waa kuu gooni haddii sidaa ay tahay oo booskii ninkii deriskaaga ahaa booskii uu iibsaday waa kaa shufcaysanaahay yani meesha iga gur ma jirto taas ma jirto shufcadani waxay geli xuquuq mushtaraka ah yacni boos leesla leeyahay un bay khaas ku tahay laakiin shufcatuljiwaar axaadiis fara badana ku soo aroortay oo shufcatuljiwaar lama ogola shufcatuljiwaar maxaa loola jeedaa derisku isma shufciyeysan karo derisaa tihiin qofkan shirka ma tihidin booskan adiga aada degan tahay booska ku dhegan haddii deriskaagu booskii uu iibsado qasab iga guur lacagtiyaan kuu celin ninka cusuboo booskii la wareegi qasab iga guur lacagtiyaan kuu celine ma dhihi kartid shufcadu waxay gashaa alxuquuq اlmushtaraka xuquuqda shirkada lagu yahay un bay gashaa laakiin sheekhan la yidhaaho abi xaniifa raximah اllahu tacaala ayaa madhabkiisu wuxuu qabaa shufcat اljiwaar shufcada hadda imaamu shaafici uu diidan yahay oo derisku uu leeyahay isma shufceesto imaamu shaafici wuxuu qabaa derisku isma shufceesto laakiin abi xaniifa waa ogolya abi xaniifa wuxuu leeyahay shufcadu deriskana waa gashaa waddadan wax xuquuqaho ay isla leeyihiin aan jirin derisna waa isu keentay bis wax xuquuqa iyo wax boosasaho ay isla leeyihiin ma jirto derisnimo unbaa isu keentay abi xaniifa wuxuu leeyahay shufcadu derisnimadana waa gashaa laakiin imaamu shaafici iyo a'immada kale waxay leeyihiin shufcatuljiwaar lama ogola laa tahbutu shufcadu ma sugnaato ilaa fii ardin dhul maahane iyo wamaa iyoladii kii maahane fiihaa ardada dhexdeeda ku sugan oo min albinaa'i dhismo ah waalashjaari geedo ah dhismahaas iyo geedahaasoo lishariikihi shaksigan shariigiisa u sugnaaday qofkii shirkada la ahaa u sugnaaday wuxuu ku leeyahay sheekhu raximah اllahu tacaala shufca horta xaggee gashaa wuxuu ku yidhi sheekhu laa tahbutu shufcadu ma sugnaato ilaa fii ardin dhul maahan dhar lama kala shufcaysto dhar iyo dukaamo iyo waxaa shufcadu ma lacag iyo shufcadu ma gasho ashufcatu mukhtasaة biاlardi wamaa fiiha min albinaa waاlashjaar shufcadu waxay khaas ku tahay boosaska iyo wixii boosaska taabicu ah oo raacsan booska maxaa taabicu ah waxaa taabica geedihii ku tallaalnaa geedihii booska ku tallaalnaa waxaa taabicu noqonaya guryihii ka dhisnaa guryihii ka dhisnaana taabici u noqon marka shufcadu dhul iyo iyo dhulka wixii raacsan oo geedihii ka tallaalnaa iyo guryihii ka dhisnaa laa tahbutu shufcadu ma sugnaato ilaa fii ardin dhul maahane yowmaa iyoladikii fiiha ardada ku sugan oo min albinaa'i dhismo ah walashjaari geeda ah lishariikihi dhismahaas iyo geedahaasoo lishariikihi shaksigan shariigiisa kii shirkada la ahaa u sugnaaday walaa tahbutu ma sugnaato shufcadu ilaa fii maa shay maahane shaygaasoo mulika huwa shayga la milkiyey bimucaawadatin bedel qaadasho lagu milkiyey maahane walaa tahbutu shufcadu ma sugnaato ilaa fii maa shay maahane shaygaasoo mulika huwa shayga lagu milkiyey bimucaawadatin bedel qaadasho lagu milkiyey wadaalika ka baycin beec iyo wakayrihi beeca kayrkiisii oo kale wuxuu ku leeyahay sheekha shufcada shuruuddeedii weli noo tixi sheekhu iyo axkaamteedee shufca ma gasho ilaa fii maa mulika bimucaawada wixii lagu milkiyey bedel qaadasho bedel qaadasho maxaa loola jeedaa waa beeca iyo wixii lamida qofkan lacagaa laga siiyey yacni qofkii adiga shirkada booska kugula ahaa qof kaluu ku wareejiyey markuu ku wareejinayo waxaa shardiga inuu wax uga bedel qaatay markaad shufcaysanayso inuu wax uga bedel qaatay waa shardi laakiin hadduusan wax uga bedel qaadan ka war booskan qofkii shirkada kugula ahaa qof kaluuba hibo u siiy waa ku sadaqaysta ma ka shufcaysanay maya shufca ma jirto markaas yani qofka waxaa shardi ah markaad ka shufcaysanayso waa in wax looga bedel qaatay ninka shariika ah mucaawada waa inay jirto kalbayci wakayrihi beec iyo kayrkiis oo kale oo kayrkaas waxaa soo gelaya alhibatu daati alciwad alhibatu daatu alciwad waa hibo lacag laakiin looga qaatay hibo daat alciwad a la yidhaha tushbihu lbeyc beycay shabahdaa waa hibo qofka lacag looga qaatay walaa yu'khadu lama qaado xataa yanqadica walaa yu'khadu almamluuk midkii la milkinayey waa shaygii la shufcaysanaye shaygii la milkiyeoo la shufcaysanayey lama qaado xataa yanqadica khiyaaru lbaa'ici qofkii baa'ica ahayoo wax iska gaday khiyaarkiisu ilaa uu ka go-ayo lama qaadanayo shaygii masaladan ulajeedada sheekhu uu ka leeyahay waxaa weye qofkii booskan shirkada kugula ahaa waa baayici oo qismigiisa iska iibiyey ilaa khiyaarkiisa uu ka dhammaado lalama wareegi kartid oo ma dhihi kartid waa kaa shufcaysanaahe isii oo khiyaarka maxaa loola jeedaa khiyaarka waa ti aanu soo qaadanayo qofkii booskan shirkada kugula ahaa ninkii ka iibsaday khiyaaray is siiyeen ila khiyaar waa la issii kari waan soo marnay war markaad rabtana beeca ka laabo anna markaan rabaan beeca ka laabana khiyaarkaasaa marka baayici la siiyey baayici marka khiyaarkiisu ilaa uu ka dhammaado ma shufciisan kartid shufcada xaq uma lihi ilaa khiyaarkii inta uu socdo shaygii milkigiisu mataama milkigiisu taam ma ahan khiyaarkii markuu dhammaado oo qofka baayica ahee shariiga ahee iska iibiyey qeybtan khiyaarkiisi markuu dhammaado markaasaa milkigii sugnaado markaa ka bacdi ka shufcayso ninkan cusub oo meesha soo galay ka shufcayso markaa ka bacdi walaa budda waxaa laga maarmaan ah min lafdi tamalluki milkinta dhawaqeedii waa laga maarmaan markaad shufcaysanayso waa inaad ku dhawaaqdo inaad milkisay oo maxaa ka mid ah wadaalika ka tamallaktu waa milkiyey bishufcati shufcan ku qaatay dhulkan saas waa inaad tidhaahdo niyo kaliya kuma ansaxayso qofkan markaad leedahay lacagtii aada booskan yacni kala baxday ayaan kuu celinahay iiga guur markaad leedahay waa inaad dhawaqdo inaad hadasho maxaad leedahay tamallaktu bishufcati ama waxaad leedahay akhadtu bishufca shufcan kaaga qaatay shufcan kaaga qaatay ayaad leedahay meeshan isaga guur walaa budda waxaa laga maarmaan ah min lafdi tamalluki milkinta dhawaqeedii waa laga maarmaan wadaalika ka tamallaktu waa milkiyey bishufcati shufcan ku milkiyey waa inuu yahay wayushtaradu waxaa la shardiyaa fii tamaami milkihi milkigiisu si uu u taam noqdo qofkan wax shufcaysanaya waxaa la shardiyaa maca daalika lafdi dhawaqaas aanu soo shardinay oo aanu nidhi waa inuu yidhaaho waa milkiyey ama shufcan kaaga qaatay dhawaqaas micigiisa waxaa loo shardiyaa si milkigii u taam noqdo rida almushtari qofkii iibsaday booskan raalli noqoshadiisaa la shardiyaa bidimmatihi dimmati shafiic kii wax shufcaysanayey dimadiisa iyo deyntiisa waa inuu raalli ka noqdo in lam yusallim athaman oo hadduusan lacagtii dhiibin lacagti hadduusan kaash u bixin oo yidhaaho lacagta igu yeelo waa inuu hadda raalligiisaa la shardina markaa markaa bishardi inuu raalli noqdo masaladan sheekha ulajeedada uu ka leeyahay waxaa weye wayushtaradu maca daalika ay maca daalika lafdi waa tii aanu nidhi waxaa shardiya inuu dhawaqo oo uu yidhaaho tamallaktu bishufcati shufcan ku milkiyey waa inuu yidhaaho intaas waxaa dheeraada shardi kale shardiga kaleo dheeraada wuxuu yahay qofkii wax shufcaysanayey oo dhahaya war lacagtiiaan kuu celinaahe meeshan iiga guur dhahayey haddii lacagtii uusan kaash u bixinayn oo uu leeyahay lacagtii ha laygu yeesho waa inuu kani raalli yahay war lacag kugu yeela ma haduu yidhaha sharcigu yacni fasaxuu u siiyey lacag kugu yeela maayo ma lacagta isii ama iiddaa booska booska saaxiibkaan ka iibsaday shirkada kugula ahaye booska iiddaa haddii kale lacagtii gacanta iigu sho xaq waa u leeyahy laakiin hadduu yidhaha dime iigu yeelo ridihiisaa la sharday waa inuu raalli ka yahay raalli inuu ka yahay wayushtaradu waxaa la shardiyaa maca daalika allafdi dhawaqaas micigiisa waxaa la sharday fii tamaami milkihi milkigiisa taam noqosidiisa waxaa loo sharday rida almushtarii qofkii mushtariga ahayoo booskan iibsaday raalli noqoshadiisaa la shardin bidimmatihi dimmati ashafiic ninka wax shufcaysanaya deyntiisa inay qoortiisa lagu yeesho waa inuu deyntiisa raalli ku yahay aw amase hadduusan raalli ku ahayn waxaa milkigiisu ku taam noqon karaahoo la shardin xukmu lxaakimi ama xaakimka xukunkiisa ayaa la shardin bishufcati shufcadii uu xukmiyo in lam yusallim ahamana weli lacagtii hadduusan kaashin waa masaa'ilkan o dhan waxaa laga hadli lacagtii kaash uma bixin ow amase waxaa la sharday xukmulxaakimi xaakimka xukunkiisii ayaa la sharday bishufcati shufcadii uu xukumo in lam yusallim ahamana hadduusan lacagtii markaa dhiibin labada mas'aleba waxay ka hadlayaan lacagtii hadduusan kaash u bixin tii horena waxay ka hadlaysay lacagtii hadduusan kaash u bixina uu leeyahay war xoogaa lacagtii igu yeelo meeshana iiga guur waxba kugu yeelan maayo waa dhihi kara lacagtii ama jeebka igu rid ama ii daabooso oo dhihi karo amaba haddii taa la waayo waxaa la shardinay ku yihi sheekhu qaali inuu u xukumo shufcada oo qaali intuu u tago uu yidhaaho qaaliyo hadda lacagtii ma hayo ii xukum inaan booskaas xaq u leeyahay inaan shufcaysto oo qof kale uusan meesha iga iman karin ii xukum qaaligu hadduu xukumo oo ninkaasi xaqu u leeyahay booskan inuu shufcaysto uu xukumo wuxuu xaq u yeelanaa marka cid kale oo booskaas soo fara gashan karta inaysan jirin isagana waxaa leeyahay lacagtii iska soosho lacagtii iska shoosho ow amase waxaa la shardin haddii labada arrimoodba la waayo tasliimu thamani lacagta u dhiibidiisii ilayhi ila lmushtari kii mushtariga ahayoo booskan yani shariigii cusbaayo booskan iibsaday lacagta in loo dhiibo ayaa la sharday haddii la waayo dayn igu yeelo haddii la waayo xaakim masalada saddexaadu wax ku milkin karo waxaa weeye lacagtii inuu kaasho hadduu lacagtii kaasho qaali uma baahno markaas xukunkiisa intii aad ka bixisay hoo qasabna iga guur qaalina uma baahno raalli noqoshadiisa uma baahna wax kaloo loo baahay male haddiiba lacagtii kaash uu bixiyo laakiin marka loo baahanayo qaali ama ninkan raalli noqoshadiisa loo baahanayo goormow lacagtii uusan haynin lacagtii uusan u kaashin lacagtii hadduusan u kaashin ninkani waa in ridihiisaa la shardi ama waxaa la shardi inuu qaali inta u tago uu yidhaaho war booskaa ha la ii celiyo lacagtii waa soo waa soo raadine ii xukum shufcada inaan xaq u leeyahay intaa haddii la waayana lacagta waa inuu kaasho hadduu kaash u bixiyo cidna ridihiisa la shardin maayo markaa wa yuukhadu waa la qaataa ashiqsu nasiibka la shufcaysanayo waa booska qayb ka mid ahe nasiibkaas waa la qaataa bimidli thamani lacagtii laga soo bixiyey mid la mida ayaa lagu qaataa ow qiimatihi qiimati shiksi ama shiksigaas la shufcaysanayo qiimadiisii ayaa lagu qaataa yowma albayci beeca maalintiisiina la qiimeynayo ayaa lagu qaataa halkan wuxuu rabaa sheekhu inuu ka bilaabo qofkan markaan leeyahay booska iiga guur waxbaan kuu celina markaan leeyahay maxaan siinaa qofkan waxaan siinayo maxay yihin wuxuu ku yidhi sheekhu wayu'khadu shiksu nasiibka la shufcaysanayo waa qeybta ninkan lagala wareegaye nasiibkaa waxaa lagu qaataa bimidli thamani lacagtii wax la mida lacagtii wax la mida maxaa loola jeeda yacni filmihliyu haddii shayga booska laga siiyey uu yahay wax mihli ah ilaa ashyaada waxaan hore usoo qeybinay labay u qeybsamanayaana hore usoo qaadan ashyaada mihli iyo mutaqawin qofkan booska waxa laga siiyey hadday mihli ahaayeen mihligana waan soo xadaynay oo mihliga waxaan ku soo barannay maa xasarahu kaylun oo wasnun wajaaza salamu fiihi waa wixii la beego ama la miisaamo salamka uu ku bannaan yahay marka ninkan booskii waxa uu kula wareegay oo markii horeba uu ku iibsaday waa shay mihli ah shay mihli muxuu yahay wax la beego uu markii hore kula wareeg maalan qaybtan uu iibsaday wuxuuba ku iibsaday loor sonkora lacag mabuu ku iibsan loor sonkora hadhow maxaad u celinaya adiguna markaad ka shufcaysanaysa miligii miliyaad celinaya ila mili soo ma ahay mili aadna u celi loor sonkora si nasiibkiina kala wareeg hadduusan wuxuu mili ahaynna uu booska kala wareegay uu yahay qiimo oo meesha uu ku leeyahy sheekh ow qiimatihi qiimati shiksi shiksigaas qiimadiisaa lagu qaataa yowmal beecna la qiimeynayo maalintii beec uu dhacayay qiimadii uu kula wareegay maalintaas ayaa la qiimay waxaa weeye sheekhu wuxuu ku leeyahay haddii shaygu mutaqawim ahaa qiimo hadday ahay qiimada maxaa loola jeedaa waa lacag oo kale tan waa lacag oo kale wey hadduu lacag ka siiyey oo qeybtan booska uu ka siiyey tusaale ahaan kun dollar uu ka siiyey kunkii dollar ayaa loo celinaa markaas kunkii dollar ayaa loo celin wuxuu hadday ahaayeen wax lacaga oo mutaqawim ah oo qiimoobaya hadday ahaayeen wayuukhadu shiksu shiksiga waa la qaataa bimidli thamani lacagta masalkeediyaa lagu qaataa filmihliyi hadduu shaygu ahaa shay mihli ah ow qiimatiyaa lagu qaataa qiimati shiksi yowmalbeecna la qiimeynayo maalintii isaga laga beecinayey wixii uu joogay waxaasaa lagu siin isagana allah subxaana watacaala
Thank you. ولطيبة ذلك عشقا فأتيت إلى حبيبي أنت يا قلب عشقا صلي على